duruufo dhanka nolosha ayaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku haysata qoysaskana u badan haweenaya caruur islamarkaana ka soo barakacay walaada ka jirta qeybo ka mid a gobolka hiiraan sida degmada maxaasi ee deegaanada hoos yimaada qoysaskan oo si kadisa uga soo hayaamay guryahooda islamarkaana aan wadan maacuun dhar iyo hoy ayaa xilligan wajahaya xaalad nololeed kuwaasoo weli aan helin wax gurmada fartuun cali oo ka mid a qoysaska ka soo barakacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa radio beerlow sheegtay inaysan soo qaadan wax agaba marka ay ka soo guurayeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan wallaahi wax nolola ma haysano maadaama markii horena aan qalimo uga cararay wixii alaabayo wixii wax ku cuni lahayna adana xamar aan kasoo tegay maxaas yimida ee iiga daba yimideen waxa haddana tol la siiyey iyo wixii aan hadda markaas helnana haddana aan mar labaad ka soo cararnay waxay la abuurtoon haysano maba jiraanbo hergelme malihiin waxa wax ku cunno ma haysano waxa ilmo ku seexsanno ma haysano xijaabadayna ayna ilmaa u kala jeexnaa lix canug toddoba canug sideed canug si wax u kala gaaraana ugu huginaa sasiiri male saxan badar lagu cuno male macalga male koob shaah lagu cabo male haateed caanimiir ma lahan jelemed ma lahan wax ilaahay abuurto oon haysano male ciidaha badarka karsanaya digsiyada inay ka sugnaa xilligaas kadib waxaan helnaan kusii karsanaa wallaahi waxaan dareemaynaa dhibaato fara badan iyo baahi fara badanaa dareemaynaa oon hadda lasoo koobi karin waayo hal marood guurto oo guri kaleeto degtood alaabtaada aad haysataa dhibta aragta leh laakiin adoona wax haysan haddaad guurto guri kooba degto oo waxaad godlato iyo waxaad cunto iyo waxaa cabto aanad haysan ilmihii reedaa kaaga dhigiinahooyo waxaysii ay leeyihiin waxaad ku maareydana aana haasan dhibkeeday leedahay marka saas darteed waxaan codsanaynaa in gurma deg dega loloo fidiyo faadimo cabdi oo iyadana ka mid a dadka ka soo barakacay guryahooda ayaa sheegtay in hal guri ay degan yihiin lix qoys ayna wajahayaan duruufo adaga waxaan nahay lix qoysa hal guryo aan ku wada nool nahay cidaan deganeed anugoo shanaa kasoo kordhacnay anugoo soo cararnay saas darteed marka anugoo shan qoys ah ilaa ciddii hore deganeed lix qoysaan hal guryo ku noolnaa waa soo qaxnay saas awgeed ciidaan ku kor noolnahay wax godolo ma haysano wax raashiina ma haysano wax nolola oon ku haysano malahan wax jiifo oon ku jiifanana ma haysano saas darteedna ciidaan ku kor noolnahay abdifataax maxamed oo sidoo kale ka mid a dadka ka soo hayaamay degmada maxaasi ee deegaanada hoostaga ayaa sheegay in dadka qaarkood ay laba jeer ka soo barakaceen deegaanadooda wallaahi qofba meelay u qaxday qof buuliburti u qaxday qof beledweyne usoo qaxday qof teedaan u qaxday teedaanku u qaxay xitaa qax kalaa sii galayo waa sii qaxeen waa la kala cararay qof matabaan qofba meesha islaada waa ku nabadgelidaa wallaahi noloshayno iskuma aadano sidii la rabay maha waa cariiri nolol isku aadano isku lambar ma haysano daawooyin ma haysano ninkii liiraa biyaha webigaa laga cabaa wax isku aadano hadda haysanaa ma jiraan xaaladdu waa nagu adagtaa marka xaaladu waa noocaas dad naga sii dardarana waa jiraan dadka ina soo qaxay sida sida teedaana kale usoo qaxay haddana sii laba qaxay xaaladda kusii cakaranta kuwaasnoo naga sii daran yihiin faadimo cabdi ayaa ka codsatay hay-adaha gargaarka inay gurmad la soo gaaraan maadaama xaalad adag ay wajahayaan wallaahi gargaaraan u baahanaa muslimiinta ka rabnaa ilaahay kuma samadiidee dheef la cuno dhar la xirto waal wax lagu cuno joodari lagu seexdo busto la hogto sasiiri ilmaha kaneecada ka gashanno intaasaan u baahanaya intii kaleo laloogu sii diri karo biyo wallaahi xaafadda cidda aan kusoo korqaxnay aan tubo ka socotaan ka cabnaa haatee markii hore waxaa lalagu dhahay ilmaha waa dadkan la qabsano waa ku shubmaan daacuun xumano waa jiraa wax saasaa laloogu sheekeeyey saas darteed marka ilaaha iska aaminay biyo caafiya waxa ugu shubanno ma haysanin biyihii tubada ilmihii iska kayna cabeen leyn iyo waxbaa iska siisanaynin maamulka gobolka hiiraan iyo dowladda soomaaliya intaba waxaa ka codsanaynaa inay gurmud deg deg ay loo fidiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan joodari ha noqoto dheef la cuno ha noqoto sisiyiiri ilma loo xirto ha noqoto wax dharoon haysanaa ma jiraan toddoba canug iyo lix canug ilisaa sideed canugaa xijaabo aan u kala jeexnaan aan ku seexsanaa duruufo jira awgeed hay-adda iskudubaridka iyo arrimaha gargaarka qaraabada midoobey ee u n oja ayaa dhowaan sheegtay in colaadda ka jirta gobolka hiiraan ay ku barakaceen kumanaan qoys kuwaasoo miciin baday magaalooyinka beledweyne buulo burde iyo jalalaksi